Nadaafadda waxay ka mid tahay iimaanka barkiis waxaana bulshada muslimka ah lagu dhiirrigeliyay inay ilaaliso nadaafadda jirkooda, gurigooda iyo deegaanka ay ku nool yihiin. Deegaan nadiif ah waxa uu horseedaa caafimaad wanaagsan, nolol wanaagsan iyo bulsho leh maskax fayoow oo horumar gaarta. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Jowhar ayaa ka hadlay doorka muhiimka ah ee ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada ilaalinta iyo daryeelka nadaafadda deegaanka.
Bilicsu celinta dhalinyarada deegaanada Hirshabelle in dhalinyaradu ay sameeyaan wacyigelin fara badan oo la xiriirta dhinaca nadaafadda haddii ay ahaan lahaayeen in wadooyinka oo kale geedaha laga guro leerar lagu xiro si cadceedda amaba bilicda deegaanada Hirshabelle ay u soo baxdo sidoo kale waxaa ka mid ah in ay ka qayb qaadan karaan buundooyinka si markaasi ay u noqoto amaba bilicsu celinta dhalinyarada ay uga qayb qaadanayaan guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada Hirshabelle walow dhalinyaradu ay yihiin ubaxa dalka haddana waxa ay u taagan yihiin bilicsu celinta mar waliba ay ka qaadan karaan bilicsu celinta deegaanada Hirshabelle khaasatan magaalada Jowhar waxay sameyn karaan urur ay ku mideysan yihiin ay dhaqaale iska aruuriyaan si ay bilicsu celinta deegaanada Hirshabelle gaar ahaan magaalada Jowhar oo ah caasimadda Hirshabelle ay ka muuqato in ay tahay caasimad eh maamul Nadaafaddu waa qayb ka mid ah iimaanka isla markaana waxay udub dhexaad u tahay caafimaadka iyo horumarinta bulshada.